طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين maanta ay tahay bisha january afar iyo toban sanadka laba kun iyo afar iyo toban waxaana sii wanaagaa mashruuc muddo dheer aynu sugaynay marba marxalad soo maray maalin baa meel taagnaa oo ahaa mashruucii aynu dowladda imaaraadka carabta inoogu deeqday ee mashruucii xunbaweyne faystoogii oo ahaa deelalkii iyo balaagihii in ay shalay toro magaalada soo gaadheen waqti ka socdaa khaliifa foundation ama qoladii biyaha lacagtooda aynu siisay qoladaasaa kaanu saragnay waxay noo ballan qaadeen ama yidhaahdeen mashruuca waa la sii daayey saddex bilood baanu iminka saxeexnaa wixii maanta laga bilaabana insha alla implementationkiisa ama filintiisii ayaa inoo bilaabmaysaa mashruucaasna sidii qorshuu ahaa inuu hargeysa biyola-aanteeda wax ka qabto ayaynu ilaahay ka rajeynaa qorshuhuna yahay waxaan ugu bashaareynaa dadweynaha reer hargeysa in mashruuca aynu muddada sugayna hawshiisii insha alla aynu sugayna inay degdeg u bilaabanto ilahayna waxaan ka baryaynaa in ilaahay nagu guuleeyo hawshaasi ay sidaa lagu talagalo u qabsanto aad bad mahadsantiin wasiirka biyaha oo hawshaas wasaaradda biyaha ay tahay shoolkeedu wuxuu dowladda ka leefala inay iyadu leergarowso ayaa isagoo dhan weyn la tegay maanta kulanka ayaa kelmadii socda doona kusoo dhawowdi bismi illaahi araxmaan iraxiim bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa maanta oo bishu afar iyo toban january laba kun iyo afar iyo tobankii inaan dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ugu bushaarayno sidii maarayada u maqlayseen mashruucii inta badan soo jiitamayey inuu maanta halkii u wanaagsanaa marayo wafdi ka yimi khaliifa foundation oo mashruuca iyo mashaariic badanba ugu deeqday jamhuuriyadda somalilan inaanu saaka la kulannay mashruucii ay diyaar u yihiin inay dhaqaajiyaan saddex bilood ka horna la saxeexay waxay kaloo noogu bishaareeyeen mashaariic kale oo wax ku ool ah inay kuwan daba socdaan taana wakhtigeeda ay ayaanu sheegi doonaa laakiin arrintii biyuhu halkii u wanaagsanaa bay maraysaa codsi aanu dhowaan u gudbinay oo ahayd dhuumaha biyaha soo qaadaya oo aanu aragnay inay aad iyo aada u yar yihiin inay wax nooga qabtaan noo beddelaan taana waa naga aqbaleen waxay kaloo naga aqbaleen mashruucan wejiga labaad ee ay bilaabayaan in wasaaradda iyo wakaaladduba ay monitorinkeeda wax ku leeyihiin wax ka beddelkeeda iyo wixii xumaadaba ay la tashanayaan wada shaqaynaan hore u jirin na ay maanta diyaar u yihiin waxaan mar labaad dadka ugu bushaaraynayaa biyaha xunba weyne hargeysa ayaa la keenayaa halkii loogu talagalay ayay tegayaan mana jirto meel kale inkastoo maalmo dhowd aanu maqlaynay geed deeblaa la geynayaa waxaan leeyahay biyaha bari baa laga keenayaa bari baa loogu talagalay biyaha beri laga keenaayo galbeed baa la geynayaa dabeedna beri baa lagu soo celinayaa caqligaasu caqli saliina ma aha mana dhicin mana dhacayso halkii loogu talagelay bay tegayaan waxaanu ku aad iyo aadna ugu rajo weynahay biyihii loogu talagalay inay halkaa ka yimaadaan inay halkoodii tegayaan wayna dhammaanayaan insha allah waxaan aad kale ugu rajo weynahay biyaha xunba weyne oo muddo la sugaayey inay hargeysa sidaa ugu dhaqsaha badan leh soo gaadhaan baahida biyaha aynu baahida u qabnaanaa biyala-aantana inay wax inooga taraan intaas waa intaa mashaariicda aan sheegay iyada xilligeeda ayaanu sheegaynaa markaa dadka reer somalilan waxaan leeyahay hadallada laydinku tirinayo ee laleeyahay ee beenta ah aan iska hubinno dad aan waxba idiin rabin inay idiin sheegaan oo dhib idinla raba ayaa marba war aan beesha ku jirin idinku soo dhex tuuraya taana waxaan leeyahay ha laga digtoonaado hawshuna si fiican bay u socotaa wada shaqaynta maamulka iyo dadkuna waa laga maarmaan iminkana waa jiraa waana sii soconayaa waana xoogsanayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu